Weliba xarunta qaranka la dagaalanka Kadalaanka ee magaalada qardha furmaya tababare dhowr ah oo is-xiga, kaasayto la baradaya cilmiga shalduban oo la xiriira Kadalaanka, sida shaanishay, maareyntiisa, isticmaalka sunta iyo dayactirka qalabka oo la isticmaalowa dagaalka la kala jara Kadalaanka. Tababaradun iyo weliba isku kaaladaya hay-adda la dagaalanka Kadalaanka ee gobolka Geeska Afrika iyo xarunta qaranka ee la dagaalanka Kadalaanka ee Qardha welibana ku faa'iidaysadaya shaqaalo ku shal dareeranga shanta dowlad goboleedka oo shal ee Puntland Galmudug Hirshabelle Koonfur Galbeed iyo Jubbaland munaasabada furitaanka tababarkun iyo weliba ku qayb galaya agaasimaha guud ee wasaaradda beero iyo waraabka dowladda Puntland agaasimaha xarunta Kadalaanka ee Qardha agaasimaha waxda badbaadada dhirta ee wasaaradda beero ee Puntland iyo mas'uuliyiinta kale oo ku dareertay hay-adda onkoreynta iyo weliba goobta ku hadalay agaasimaha xarunta Kadalaanka ee Qardha Axmed Yuusuf Madoowe oo sheegay inuu hadhow ayaga kulankan oo lanka hortago waa Kadalaanka oo kusoo dhawaada kulaba waxaa noo bilaabanayaa qaro national desert locus kusoo dhawaada dl officers training baan meeshaan ku leenahay waa waanu soo dhaweynayaa waana inoo furan yahay agaasimaha waxda badbaadada dhirta iyo wasaaradda beero puntland maxamed maxamuuda ayaa weliba usoo ku warbiyaya dadka lanqowada iyo tababarkun sidii aan ku qeyb qaadan lahaayena la dagaalanka kadalaanka xaruntan waa xarunta qaran ee la dagaalanka ayaha ee soomaaliya dadaal dheer ka bacdi iyo juhdi badan oo la bixiyey iyo howlo laga maray ugu dambeyn alxamdulilah maanta waxaa jooga oo ku sugan stakeholderskii xaruntan lahaa oo ka kala socda waddankeena soomaaliya steedyadiisa kala duwan shaqaalaha ka shaqeeya ayaxa waxaa jooga jubbaland waxaa jooga south west galmudug iyo hirshabeelle iyo puntland oo stakeholderska uga weyn oo xaruntaana sidoo kale waxaa ilahay mahaddiisa dadaal dheer ka bacdi shaqaalaheeda ama madaxdeedii say uga qayb qaataan howl socodsiinta xarunta agaasimaha guud ee wasaaradda beero iyo waraabka dowladda puntland cabdixakiin maxamed cusmaana iyo weliba uu saahiray tababarka dadka lanqowad iyo weliba uusa ku bagaadiyey walaaliyo la bar inuu bulshada aan ku faa'iideeyana dhammaan stakeholderskii soomaaliya gobolladeeda u qaabilsanaa inaan maanta meel tababar ku wada qabsanayno waa wax weyn oo sharaf inoo ah ilaahayna waxaan ka rajaynayaa intaa in ka badan inaynu meelo badan isugu nimaanno oo midnimadii ummadda soomaaliyeed ee halkaa laga helo aqoonta ah maanta halkan laydiinka gudbinayo waxa aad u qaadaysaan dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan isteedyadooda kala duwan idinkoo uga faa'iideynaya intiina maanta nasiibka u heshay ee tababarkan maanta halkan ku qaadanaysa intii ay ka yimaadeen in ay macluumaadka u gudbiyaan